bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin jimca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo soddonka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan allaha u naxariista waxaa shalay gelinkii dambe ku geeriyooday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed xasan ismaaciil kaasoo muddo kooban hayay xilka jagada taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed taliyaha ayaa la sheegay xanuun qabtay awgiis in loo dhigay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ugu dambeynna uu ku geeriyooday shalay gelinkii dambe iyadoona tacsiyo tiiraayalla ay u direen madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaan ciidanka booliska soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka kuwaas ugu tacsiyeynayay geerida naxdinta leh ee ku timid allaha u naxariistee taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed dhanka kalena waxaa saaki subaxnimadii hore laga dhoofiyey magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya meydka taliyihii ciidanka booliska soomaaliyeed kaasoo guddi heer qaranaa loo saaray baaritaan in lagu sameeya sababaha rasmiga ee ka dambeeyay geerida ku timid taliyaha ciidanka booliska warar kala duwan ayaa soo baxaya in taliyaha geeridiisa ay qayb ka tahay sun la siiyey sida ay sheegayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona xafiiska ra-iisul wasaaraha wareegto kasoo baxday lagu magacaabay xubno ka tirsan wasiirada oo ka kooban ilaa iyo shan kuwaasoo loo xirsaaray baaritaano in lagu sameeyo meydka taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed kaasoona saaki loo duuliyey magaalada nairobi ee xarunta wadankaasi kenya si baaritaano loogu sameeyo meydkiisa guddiga heerka wasiire loo xilsaaray baaritaanka meydka taliyihii hore ciidanka booliska ayaa waxaa horkacaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya ridwaan xirsi maxamed waxaana qayb ka ah tiro wasiiraha uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka warfaafinta amniga qaranka iyo beeraha kuwaasoo dhammaanba baaritaano ku samayn doono arrimaha ka dambeeyay geerida allaha u naxariistay taliyihii hore ciidanka booliska soomaaliyeed kaasoo shalay gelinkii dambe ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu magacaabay taliyaha cusub ee sida ku-meelgaarka usii haynaya jagadii uu ka geeriyooday allaha u naxariistay maxamed xasan ismaaciil oo ahaa taliyihii hore ciidanka booliska soomaaliyeed wasiirka amniga ee xukuumadda soomaaliya ayaana warbaahinta u akhriyay wareegtadaasi asigoona tilmaamay in si ku-meelgaara loogu dhiibay jenaraal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed sii haynta jagada taliyaha ciidanka booliska tan iyo inta laga soo magacaabayo mas-uulka cusub ee bedelaya maadaama uu noo hayay hawl muhiim ah shaqadiina la rabo inay sii socoto waxaan runtii xilkii uu hayey si kumeel gaar ah ugu magacaabay siihayaha xilka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guuto cusmaan cumar weheliye gasgas oo ahaa taliya ciidankii ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inuu xilkaas si waajibaadkiisii rasmiga ahaa uga guto uuna sii wado shaqada arrintaasna uu si kumeel gaar ah uu xilkaas jenaraal gasgas uu u sii hayn doono waxaana hubaa inuu yahay nin ka bixi doona shaqadaas si kumeel gaarana uu shaqadaa ku sii hayn doono allah u naxariistay taliyihii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa qabtay jagadaasi horaanta bishii juun asigoona kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka booliska jenaraal saacid waxaana muddadii xilkaasi u hayay uu ku guulaystay inuu babacdhiga khataraha amni ee ka jiray xilligaasi magaalada muqdisho inkastoo magacaabistiisii muqdisho wax badan ay iska bedeleen waxaana ciidamada ammaanka ay ku guulaysteen inay ka hortagaan waxyaabo badan oo falalka amniga ka dhan ah kuwaasoo inta badan ay doonayeen inay ka fuliyaan kooxaha rabshadaha ka wada dalka magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka gobolka shabeellaha hoosena waxa uu qayladhaan u diray wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga xukuumadda soomaaliya kuwaasoo ay ka dalbanayaan in ciidamo nabadnabad sugida iyo boolis la keeno gudaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay ka gadaal markii muddooyinkii lasoo dhaaf ay sii bateen rabshadaha iyo weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha magaaladaasi iyadoona loogu baaqay madaxda wasaaradahaasi in si deg deg ah ciidamo ammaanka ka qayb qaata ay usoo direen magaalada marka ee xarunta gobolkaasi ka gadaal markii maalintii shalay weerar qorshaysan ciidamada amisom oo kolanyo wato maraya gudaha magaaladaasi ay ku qaadeen kuwa ururka al-shabaaba ayadoona khasaarooyin kala duwan la sheegay inay soo kala gaareen dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay al-shabaab ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhinaya weerarada ku dhuf oo ka dhaqaaqay ay ku hayaan nawaaxiga magaalada marka iyo qaybo kale oo ka tirsan gudaha magaaladaasi kuwaasoona inta badan waxyeello ay kasoo gaarto mas-uuliyiinta ama saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee halkaasi ku sugan gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose ayaana qayladhaan u diray mas-uuliyiinta wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya kuwaasoo u ka dalbaday in si deg deg ah ciidamo ka qayb qaata ammaanka magaaladaasi si deg dega loo soo gaarsiiya halkaasi si ay kaga qayb qaataan sugidda ammaanka magaalada marka waa dhibaato weyn aan dhihi karaa run ahaantii oo nimanka nabadiidka ahu ay dagaaladii markii foolkafoolka ahaa iyo deegaanadii ay haysteen laga saaray inay hawaad shacabka inta dhex galaan ay xabad baskoolad iyo bumbo iyo ka dhex tuuraan ay haddana ku dhex cararaan oo mar iyo laba aan ahayn sidoo kale markii taliyaha taagtii aada ku wareysanay horeyna dowladda dhexe aan ugu gudbinay in loogu helo xarunta gobolka shabeellada isla marka si shacabka ammaankooda loo sugo in ciidamo biliis ah iyo nabad sugid ah la keeno taasuna ilaa weliba aysan suurtagelin mar labaad iyo mar saddexaadna inta waxaan u baaqayaa wasaaradda amniga qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha taliska beliiska iyo taliska nabad sugiddaba waxaan leeyahay waa in ciidamo deg dega la keenaa xarunta gobolka shabeellada hoose marka si ammaanka shacabka loo sugo nimanka nabaddiidkaana tillaabo sharciga waafaqsan looga qaado loogana saaro meelaha ay ku dhumaalaysanayaan odayaashu iyo intaba codsiyada ay dhowr hor noo soo gudbiyeen annaguna aan dowladda dhexe u gudbayno ka sugayno waxaa waaye in ciidamo ku filan saldhigga la geeyo maadaama saldhigga nimanka jooga ciidanka jooga beliiska ay dhan yihiin labaatan nin waxaan dhammayn oo saas aan u hubaysnayn waana xarunta dhammaada gobolka shabeellada hoose marka waxay u baahan tahay in ammaan laga dhigo si ciidamada kale markay u marayaan amba ciidamada midooda africa ay umarayan amisom ay u dhex marayso magaalada amba ciidanka xoog ay u dhex marayaan oo kale si nabadgelya ay ugu dhex maraan tan iyo markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom la wareegeen magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa la sheegayaa inaysan jirin ciidamo suga ammaanka oo halkaasi ay geysay dowladda federaalka ee soomaaliya marka laga reebay ciidamo kooban oo halkaasi ku sugan baaqa maamulka ayaana waxaa soo dadejiyay weerarada inta badani ka dhaca magaalada marka iyo nawaaxigeeda kuwaasoo ay qaadayaan dagaalyahano ka tirsan al-shabaab oo inta badani ku sugan qaybo ka mida deegaanadaasi dhanka kalena al-shabaab ayaa guulo ka sheegtay weeraradii maalintii shalay ay ku qaadeen gudaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayagoona tilmaamay in khasaare ay ugu geysteen ciidamada amisom kana dileen ilaa iyo toban askari sida hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee ururka al-shabaab shaabo cabdalla oo warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab la hadlay waxa uu tilmaamay in dagaalyahanadooda ay ku guulaysteen inay qaarajiyaan ilaa iyo toban ka tirsan saraakiisha amisom ee halkaasi marayay kulayadoodana weerarada ay ku qaadeen waxauna dhanka kala sheegay in al-shabaab ay weli maamulaan deegaanadii lagala wareegay iyo tuulooyinka hoos yimaado kuwaasoo ay ka mid tahay magaalada baraawe oo ka mid a meelihii dhowaan lagala wareegay abu cabdalla ayaa ku faanay inaysan u babacdhigi karin weerarada ayna sidoo kale jooji karin weerarada ururka al-shabaab inta badan ay ku qaadayaan magaalooyinka qaar ee lagala wareegay waxa uuna tilmaamay in arrintaasi ay muujinayso liiditaanka ciidamada dowladda iyo kuwa amisom maadaama weli aysan u suurtagelin sugidda ammaanka deegaanadii ay dhowaan ka baxday ururka al-shabaab sida hadalka u mas-uulkaasi u hadlay al-shabaab war kooban oo kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dowladda maraykankana waxaa lagu sheegay inay jirto halis ka dhan ah dalka burundi taasoo ka imaanaysa ururka al-shabaab waxaana la tilmaamay al-shabaab inay haatan qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan qaybo ka mid ah xarunta wadanka burundi ee bujumbura halkaasoo ay qorsheynayaan al-shabaab sida la sheegay in weeraro ay ka geystaan goobaha dadka ay isugu yimaadaan maraykanka ayaa ugu baaqay muwaadiniintiisa uguna digay inaysan gaarin goobaha dadka isugu yimaadaan ee ka midka ah dalkaasi burundi waxa uuna sheegay in al-shabaab ay khataro kaga soo wajahan in burundi ay khatar kaga wajahan tahay dhanka ururka al-shabaab dowladda burundi ayaana ka mid ah dowladaha ciidamada ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waanaga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu